cajaladdatanu cajaladdatanu waxay la saaxiib tahay cajaladii hore ee buuxsantay markaa halkii un baynu ka wadaynaa waxa jirta nimanka aynu magaca u sheegaynay ee sideedooda magacba hore aan u soo sheegay ee colowaha la odhan jiray sida ay dadka ay weheliyaan ugu kala horreeyaan dadka kalena aan soo sheegay mahmaah baa jirta ay odhanayaan midiidin la-aan midiidin la-aan waa la midgooba dadkaas shaqaynaya dee dadka kale ee uu shaqaynayo wuu ku dhaafayaa halkaasaa lagu noqonayaa mahmaahday ka mid ahayd waa yahay haddaynu xoogaa u sii dhaafno waxaa jiray wax aan saanta ka mid ahayn oo mar dhoweed la soo qaaday oo qori ahaa oo lagu maydhan jirayoo magaceedii markaa halkan aan laga sheegin kaa waxaa la odhan jiray qaraafiic inta aan kabahan dacaska ah ee lagu maydhanayaa aanu jirin kaba lagu maydhto ma aynaan lahayn oo aan lahayn qaraafiicdaa qaraafiicdaa waxaa lagaga noolaa dhulka xeebaha ah waxay leeyihiin waslad weyn oo farta fardhaxadaa iyo suulka labadaba dushooda yar hayso oo ganfo ballaadhana markaasaad kabihii kale intaad iska bixiso yaad iyagii cagta gelinaysaa yeelma dambe ilaa ma lahoo markiiba adinka aad sar uga qaadi maysida sidii wax jiidaya yaad jaldhaf jaldhaf jaldhaf u qaadaysaa markaasaad musqusha ku gelaysaa waad ku soo maydhanaysaa dabadeed iyagoo wa iska qoriyo aan waxbaba qabsanayna iska nadiiftiisii ah yaad gogosha barbarkeeda kolkaa iyagii kaga imaanaysaa ilaa aada gogosha soo gaadho waxaa jiray niman soomaali ahoo aada u ladnaaday oo ahaa reer awdal markaasaa kabaha qaraafiicdaa ilaa waxay ahayn dhulkii qadiimiga ahay ee uu ka soo baxay xadaaradahaas tirada badan la isbedelayaaye yaa raggii tijaarta ahaa yidhahdeen oo maxaynu naagaheenna u xadibaynaa qaraafiicdatan kaba lacaga waa nimankii u sameeyey kabihii lacagta ahaa ilaa lacagtii meel kastaba haddii lalama lacag ooyadi waxbaba qaban maayaan meel laba waa iska wada caddaha ay kibirkoodii daraaddeed khasib baa nimankii ku dhacado dadkii waagaa raggii xoolaa lahaayee u samaystay naagahoodu inay kabahaas qaraafiicdaa kuwaa lacagta ah ku bedelaan waa dadkan iminka kabaha taayarka ah ee kaba shaagle loo yaqaano kabahaasay bedeleen oo cuqubaa markaa meeshii ka dhalatay wixii lacagta ahaa ee kinsiga ahaa ee qaaliga ahaa markay la tageen maaragtay masqushii kabahanaa bedelay cuqubadu meel kale kama imaan haddeer kismaanyo haddaad tagto ragga halkaa degaa wuu horay wallahi taasoo kabood baa ka goysa waxaad arkaysaa taayarkii googo-ay loo transbort garaynayo galbeed gunti waana dhulka lacagtu ay xoog ugu badan tahay oo sarcu ka soo baxaa oo maalweynta ah oo magaalooyin waaweyn iyo dowlado waaweyn ay afka ku wada hayaan waa cuqubo waxa taayarkan iyo waxaanaad arkayso loo samaysanayaa dabadeed kabaha qaraafiicda ah kabihii bedelay kabaha lacagta ah bay ahaayeen kabihii lacagta ayna taayarkaasaa bedelay bal yana ogaada kibirku masuubada uu leeyahy ama waxyaalaha foolxumada u hadhowto dhalo qaraafiicdii saasay iyaguna ahaayeen kabaha jiiqjiiqla waataan iyaga sheegay oo gaas unbay ahayd waxa jiiqjiiqda ka samaynayo a haddeer haddaynu dhahno kaba jiiqjiiqle noo tora gaas yar unbuu sidaa u marayaa jiiq jiiq jiiqdaasay markaa gurayaan dabadeed ciyaalkaa yaryaree barabagaandheeyey ee yidhi ku dar ku dar ku dar bay leedahay a naagihii markaas deg deg isaga bixiyeen ama markaasayba ceeb u qaateen oo kabihii siday u bedelmeen iyaguna sidaa weeye waa yahay waxaa jirta waa la sheegay ninka kabaha tolaa kabaha haddii aan si wanaagsan loo dherginin ama looga farxinin waxay yidhaahdaan kaban dheef lahayn kaba tole durduri hahey oo macnaha way wax daacadnimo ayaanan uga qabanayn sidii la sheegay nimankaasu luqa gooniya waa leeyihiin oo iyaga loo yaqaano oo ay iyagu isku afkartaan oo sidaa u samaysteen iyo afkaasu meeshuu ka yimi aanan garanayn laakiin waxaa la sheegay rag badan oo shiraya in mid saaxiibkiisii qoladan ajiga aan la shirayey kolkaasuu dabeedna qada u sameeyey wuxuu dabcan markaa inuu qadadii ugu sheegaa afkoodii shaacirna afkoodu ku ahaa wuxuu yidhi gabooyow coloowow gabooyaha haddaad igala miidayso maxaa laanqaroomeed murbale dhahayo u muuqda subag iyo bariis aan isku daray qumiyiga marka la joogona waa adiga arka bacalkaa wax laga jecelyaha aanu jirin ayuu afkoodii ugu tilmaamaya nimankaanuna garan maayo markaas ka kaco dabeedna saaxiibkiisii raacay af caynkaasoo kale ah ayay nimankaasu leeyihiin waa yahay iminka xaggeeda sancadii baynu wadnaayee af kale oo ay ku shaqaystaan oo isna maanyo la yidhahdo markay ugaarhsanayaanna wuu jiri jiri nimankaa sancayaqaankaa anigu waxyaalahoodii intii hore ee la wada taabtay waxay la tahay inaanan maaragtay dee aanay iiga baahnayn inaan maaragtay dib ugu noqdaa maanyada waxaa ka mid ahayd hay labiceedow sunniyaalow sacaygii oow masool buu iga jiraaye ay allah markaas dabadeedna waa ku marqaamayaa uu la dhudhogalay nin dhuuxaa ma dhintooy ma dhega beelooy hay buu yidhi alla dullahaa ruf leeyey duleed reer baan ku qaday hay dullahaa rufle waxa weeyaan yerista ugaadhu waxu kala kacdaa ugaadha waaweyn iyo ugaadha yaryar ee la yidhaahdo yeris yeris waxaa laysku yimaadaa cawsha iyo deerada iyo bayracda iyo dabataagta iyo kuwa noocaasa ayaa laysku yidhaahdaa yeris ahe markaa dabadeed sidaasuu dabadeedna u heesaa oo siyaabahaasuu dabadeedna ninkaas ku shaqaysaado nimankaasu niman caanahoo howlqabada oo waxyaqaan oo diriir yaqaana oo dadka ay la socdaan dadka kale iska horraysiiyo oo lagu kala boqo iyaga daraaddood loo boqo yay yihiin haddana aada mooddo markii hore xoogaa in la yasi jiray laakiin markii dambe hadda markii dabadeed layswada ogaaday ee la ilmaxay waxaa yasniin noqday kii iyaga markaa sancada ka qaadanayadee aan waxba oqoonin yuunbaa dabadeedna noqday nin liita oo halka iskaga hadhay ee ninkii birta yiqiinay iyo ninkii saamaha yiqiinay iyo ninkii sancayaqaan ahaa waa wuxuu noqday nin hore oo farsamo yaqaan waxaana weliba u sii dheer tuug ma leh dadka caynkaasoo kale ahi nin waliba muceeshadiisii oo xalaala ayuu si hawl yar u soo saarayaa waxaase laga yaabaa nin kuwaa goobta sheegan jire ah oo dhallinyaro ah oo xooggiisu waxba ka dhinnayn oo quruxdiisa iyo sharaftiisa aad tacajab u dhimanayso oo ayaad iminkada tan arkaysaa halkaa gawaadhida laga raacayaba wax kala daayo naag maskanteed ama masar ay gacanta ku hayso oo keliya goosanayoo la cararaya ama dhagaha ay xidhan tahay xirfala-aan awgeed oo aan haddana is canaananayn oo dadkoodii la yaabaynin oo inuu khalqiga ka liito is ogayn oo dabadeedna sheeganayaba ama sharaf ama reerkoodii oo uu ku faanayo anagu reer fulaan baa nala odhan jiray markaa dabeed waxaa reer fulaana waxa waxyaqaan ah waxa naftiisa ku filan ninkii sancayaqaan ahaa markaa dabeed la ammaani maayee waxaa ammaanta keenaya qofkii ficilka uu ku jiro yaa ama ammaan keenaya ama xumaanu keenaya meel kale waxba ka imaan maayaan balde calimudiirow xoogaa waxaad moodaa jaalle inaan ku yaro xiiqaye waxyaalihii kalena waa iska dhowrayaan lasoo taabtaye adiga lawaaye
markaan xusiisto erayada qaarkood ayaa waxaan soo xusiisanayaa tadawurka mujtamacaadka ama soo socodkii hayaankii bulshooyinka adduunida ee ay soo maray marxalooyin amba xilliyo kala duwan mujtamacii hore ee bidaa'iga kii is-addoonsiga amba cubuudiga kii dhulgoosiga ilaa wakhtiyaalkaas marka waxaan soo xusiistay wakti yurubtaas aan joogno aanu duruusu qaadanaynay ayaa waxaa la yidhi soomaaliya horta ma soo martay is-addoonsi oo dadku uu is-addoonsado markaasaa saaxiibayaalkii qaaruhu waxay yidhaahdeen maya sooma marin markaasaan farta taago waxaan yidhi waan soo marnayoo is-addoonsi sida adduunka le u soo maray ayuu noo soo maray oo adduunkaan la mid ahayn markaasaan waxaan u daliishaday magacyada nagala helaayo ee ninka xirfadihiisa iyo tilmaamaayo waa addoon waa biddo waa qabbaan waa muxuu ahaaye n n dhoobi miyaad tidhaahdaan ma aqaan magacya caynkaasa iyo bidood iyo waxaas haddaan ayna jirinin is-addoonsi magacyadaasu say ku baxeen weeye ujeeddadaan ka leeyahay waxaa weeye mujtamaca adduunka wuxuu soo maray iyo wuxuu soo arkay siday yihiin in loo sheego weeye waa la kala sarray jiray gabayga hadda uu daahir sheegayaa ku jiray oo tilmaamaya in loo baahan yahay qolo qolo inay gumaysato oo ay ka gacan sarrayso in loo baahan yahay sheekadiisay ku jirtay oo murti ku keenay weliba bal haddaba faqaburaalow xaaje faqaburaalow bal meeshaad ka sii ambaqaad adoo gaaxsan iyo adoox haddana aad moodda inaad haddana maaxatay ku soo dhowow
waa tahay cali haddii aynu aada u baadhno farsamo yaqaan ama ereyada la yidhaahdo waxaa weeye kuwo aada u ballaadhan aadna u qoto fog waxayna tahay saddex qodob yaan halka kan jeclahay inaan yarahe ka caddeeyo markaynu adduunka waxaynu la qabnay aynu ahayn oo la wada qaawanaa waxaad moodaa nimanka kan farsamo yaqaankii kuwii ugu ilbaxsanaa inay iyaga ahaayeen maxaa yeelay waxaad ku garan kartaa waxaad moodaa warshadayntan la sheego ama soomaalidu ku isticmaashaba inay iyaga ka soo abuurmeen yaad moodaa sababta oo ah dadku waa wada qaawanaan jiray innagu waxaynu ahayn kuwii ugu horreeyey ee gartay qaawanaantu inayan fiicnayn kuwii markaa inoo bilaabay ee yidhi xoolaheena aan qalanno oo hargaha aan huwanana iyagay ahaayeen markaasaa la yidhi magacyaha loo kala bixiyo hargihii hargihii kii ugu horreeyey xoolihii baynu qallay waxaa loo bixiyey qabil qabil yaa loo baxshay qabil yaa loo baxshay markaas ma magdaysnayn oo ma maasaysnayn ee wuxuu ahaa haraggii oo la bixiyey oo la engejiyey oo la guntaday caaneeyo un lagu waxeeyey saa loo geliyey oo la howaday weye lana guntaday ashqa aan laga qabanin kii labaad wuxuu noqday markaa dhuug dhuugii sidee baa markaa loo galay dhuugii waxaa loo galay dhogortii baa laga dhameeyey waa la aslay laakiin sidiisaba weli u adkaa oo dhuug baa la yidhi marxabadii labaad tii saddexaad haraggii baa la qurmiyey goortii la qurmiyey yaa dhogortii ka dhacday qurmiska sidee buu marka yahay haraggu waa isaga ah gees dhogor leh iyo gees hilibkii leh geesta dhogorta leh yaa hoos la xejiyaa marka la dhisayo qoraxdii meeshii kaga dheci lahayd ee dushii dhogortii kaga dheci lahayd haraggii hoose yaa qurmaaya markaasaa dhogortiina soo hoobanaysa halkaasuu markaas kaasuna ka soo waxaysa muxuu markaa laga dhigay markii hore wuxuu ahaa qabil markii dambena wuxuu ahaa dhuuh wuxuu noqday marka waa la qayraameeyo qayraan baa laga dhigay marxaladdii saddexaad markaasaa la caanyeeyey oo la jilciyey oo la subkay oo la aslay oo xuubkii hoose ee hilibka saaraa oo dhan baa laga laga guray markaasaa waxaa soo hadhay in dhashii u korraysay oo jilicsan oo asalsa asalsan marka taas horta halkaasay ka soo bilaabeen marka waxaad moodaa dadka kan lagu yaqaano farsamo yaqaanka ee kabatolaha loo yaqaano in warshadaynta soomaaliyeed ee calashaan ay wadato ama aqal ha u leexato ama kaba ha u leexato ama gaashaan ha u leexato ama gabooye ha u leexato si kastaba ha ahaatee ama hargaw weylaalis ha u leexato ama hargaw waxaris ha u leexato ama suunba ha u leexatee warshadaas inay nimanka afartan yaqaanka ka soo baxday waxaa marka isku xidhnay nimankii kabatoolaha looga jiray iyo nimankii birtumaha ahaa meel bay iskaga xidhmeen meeshay iskaga xidhmeen maxay noqdeen qolana warankii iyo wixii wax goyn jiray bay tumeen qolana wixii lagu gelayn jiray oo la gelinayo oo lagu kaydinayay birta ah ayay samaysay oo magadi ah midmetel waxaad eegtaa waxaa la yidhi gabooye waa kow gabooyihii marka muxuu leeyahay waa kii fallaadhihu ay gelayeen fallaadhihii birteedii waxaa tumay ninkii tumaa la odhan jiray sumayntiisii iyo waxdildiina waxaa sameeyey kabatolihii oo geed waabaayadii dibadda laga soo samaynayey kabatolihii baa sameeyey birtii wax mudaysana tumaalkii baa sameeyey waxaa la yidhi marka bilaawe galkii marka uu gelaya bilaaway xawdheerta ah ama la yidhaahdo amley la yidhaahdo ama toorey la yidhaahdo waxaa sameeyey birtii tumaalkii baa sameeyey galkiina waxaa sameeyey kabatolihii taas haddaad ka baxno waxaad moodaa ashaan dadka soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen warshadaynta noocaasi inay iyaga ka soo askumantay isbajirista nooc kastaba ha ahaatee aa waxaa la yidhi marka laba eray oo soomaalidu ayaan aad u fahmin waxay yidhahdeen gob iyo midgaan waxaa la yidhi labadaa eray midna waa ammaan midna waa cay markay nin soomaalihii nin raga ammaanayso waxay tidhaahdaa waa gob gobi dhashay ninkaa la yidhaahdaa cali la yidhaahdaa waa gob gobi dhashay joywa ninkaas waa nasb ninkaas la yidhaahdaa hebel la yidhahdana waa midgaan midgaan dhalay haddaba sidii loo yidhi uma fasilmin hadalkii laakiin waxaa loola jeeday midgaan ninka la yidhahdaana waa nin xume waa ninka bakhaylka ah waa ninka fulaha ah waa ninka waxmagaradka ah waa ninka dadka la socod xun waa ninka warsheekada badan waa ninka dad isku diraha ah waa dad ninka xun baa la yihahda nin xumaa la yihahdaa midgaan gobna waxaa la yidhahdaa inta xun oo dhan ninkii ka dhowrsada gobina waa taas labadaas eray yaa si xun loo kala fasilay waa kow markaasaa maxaa la yidhi dadkii marka dadkii kala maal badan waxaa la yidhaahdaa ninka kabaha inoo tolaaya ha la dheefiyo dheef hadduu leeyahay oo dheef wanaagsan la siiyo kaba wanaagsan buu toliya gaashaan wanaagsan buu toliya gal wanaagsan buu samaynaya waa ta layidhi nin gabraarsadaa nuur cilmow gelinba waa cayne maxaa yeele waa nimanka gabraarsadaa la yidhahdaa waa gabraarsa markay gabraarsadaan waxaa weeye halkanuu reer iska degaayaa dameer buu leeyahay awr buu leeyahay wax kale ma laha kaasuu ku ugaadhsadaa marka maalinta uu soo disho neef yarisa ama soo disho cawl ama deero ama haddii ladmaayo ee biciid waa faraxsan yahay laakiin mar hadduusan soo dilin naagta guriga joogto inuu dilaa baa laga yaaba oo cadhadana saasay ku yihiin waa wah waa nin baahan waa nima shaqadiisi kusoo fashalay waa kow marka waa la leydado waxaa la yidhi midgaan waa maxay waa nin baa gabdooda wuxu nin dixad la odhan jiray oo daahir waa garanaya yaa biliiska ahaa markaasuu saajinimo qaatay qoladii uu la degi jiray nin ayaa la soo xidhay markaasuu ka doonay inuu ninkii ilan gobtiisii kl midgaankiisii u hagaajiyo markaasuu u naxwaado cashaan shaqadiisa uu iska qabsaday ninka midgaanka marka kii gobta ahaabaa gabyooda wuxuu yidhi dixadow midgaan waa inuu magan ahaadaaye buu yidhi maamuuska waa inuu raga magac ku yeeshaale waa waa inuu hadduu maygu do-o aqalka moosaade waa inuu madiixoo dhashiyo mudho ilaashaay halkaasuu gabaygii la maray muxuu ku liidaya miyuu ka liidta waa saajin ninka kanu waa nin shaqaystay waa nin haddii la maayo shaqadiisi buu haystaa yaa midgaana marka kan wax baryaaya ah kan wax baryaaya yaa ah ee isagu markaa maaha waa kow ere ereyadii uu sheegaya oo daahir marka waxaan ugu dari lahaa laba eradoo ay u baxshay mid waxay yidhahdeen casoowe casoowe oo marka coloowe iyo haddii ladmaayo gabooye iyo haddii ladmaayo waxaa la leeyahay casoowena way ku daraan afkoona ay la soo baxeen misle nimankanu ay balaa yihiin xujur xaajadkee niiqatu ilgeele ku fa- ku ku amshi falaysaa bay odhanayaan waa afgooniyo ay ku qarsanaya haansir ah intana ayay gadanayaan waa afgooniyahoo ay leeyihiin xujur xajaarkay niiqatadu ilgeelay ku amshi falaysa ashaan naagtanu ildhacday yay ku soconaysaa marka erayadaasoo dhan ay wadilay afay samaysteen waa ko haddaba waxaad moodaa marka la eego nimanka kan iyaga ah inay soomaalida ka ilba xoreeyeen baad moodaa ka ilba xoreeyeen waana ka ilba xoreeyeenoo waa muuqataa maadaama afgoonnida ay samaysteen oo wixii wax lagu qabsanayadoo dhanbana ay sameeyeen ee hubhaaya cadow la yskaga celinayey wixii la huwanayana haraggiiba ay ka bilaabeen oy ula baxeen misna qabil iyo kayraan iyo dhuug oy maslayaashii kasii dambeeyaan iminka oo naagihii ay ka dhaxleen guryihii markay quruxsanayaan harga weylaalista iyo harga wacarta ay ka dhaxleen oo ay daruureen haweenkii yay ku haysteen haddaad iminka warshad gasho waxaa jira ciyaal la yihahdaa abrandiste abrandiste wax ma yaqaanin marka laakiin raggaa sanacada yaqaan bay wax ka baranayaan oo birta u qaadaan oo la socdaan oo magaranaysa halkaasi markaa warshad ka soo dhawdeen halkaasi farsamada ka soo barteen naagaha kanaad arkaysaa gaarida gurigooda qurxinaya ee hargaweylaalista samaynaya ee hargawaxarta samaynaya ee asalka wanaagsan geed walba geedka ka wanaagsan yaqaanaa halkaasay ka soo barbaareen waa kow waxaa la yidhaahdaa kaftan iyo majaajullo iyo murti saddexdaba soomaalida way kaga horreeyaan kaftan marka la yidhahdana waa nimanka ugu kaftan badan oo sarbeebta ah majaajilo iyo qosl wax lagu qoslana waa nimanka ugu badan murti af ka soo baxdana waa nimanka ugu badan waa kow waxaa la yidhi marka midgo midguhu marka waa kuma marka midgaan iyo midgaba waxaa ah nin caydha oo masla kibirku u darsaday yaa ah waa kow eragaasu halkaasu ka soo baxay iyagii baa loo duwey misna marka marka waxay odhan lahaayeen waxay yidhaahdeen waxaa weeye eragaasu cashar ma garanaysaa haa waxaa la yidhi maxaa yee la yidhi caydh nin aashan aan waxba haysanin waa caydh laakiin maxaa laga caydhiyay qalbiga hadduu qofku qalbiga ka nool yahay niyana uu hayo inuu ku shaqaysto caydh maaha laakiin ninkii aan shaqaysanaynin xoolaan aan haysanin kaasaa caydh la yidhahdaa marka waxaa la yidhahdaa nin saboolah gabadhiisu siil ma leh nin saboolah gabadhiisu siil ma leh qurux kasta oo ay leedahay dee maxaa laga odhanayaa waxaa la yidhahdaa haa inan sabool siil ma leh marka ninka soo qabo jamca ka dhigana ninka soo qabo waxaa tahada casha iyagu waxay yidhahdaan inan sabool waa guud ahaan gabadhiis siil ma leh waa waxaa la yihahdaa bari bari ku dhufo bari bari ku dhufto maxay noqotay reer xoola leh iyo reer xoolalo kala guursaday waa bari bari ku dhufo yay taana markhaati uga dhigeen waa kow haddaba iyadoo sidaas ay tahay anigu waxaan qabaa nimanka iyagii nimanka soomaalida ugu wanaagsan waxay waa dhexdasay yahdeen soomaali six bay ku dareen oo dahir cash markii dhawdii laagay soomaali six soomaalida lixaad deer waqooyi bayna kaga timi marka marka misna way isdhaameen dadku dadku way isdhaamay caashaan tirsanaantaas iyadoo ay jirtay yaa dadka qaarkii asturi jiroona ereyga dhihidiisa ka xishoon jireen dadna waa ku mataxaan marka waxaa la yihahdaa hadalla la kala odhan og eebbana la kala baryi og waxaa jira wax jira oo aad dhihidiisa ka xishooto aadan odhan karin adoo garanaya marka asluxumaday ka mid tahay markaas waxaa weeye anigu aan hadalkayga kusoo gabagabaynaya anigoo aan leedahay nimankaa kabatolayaasha la yihahdo kabatole markaynu u noqonno saabaankiisi buu wataa waa kow marka kan uu soo goostay gowlalada ee uu yidhaha wax ku asallo ee midho furka uu soo goostay ee uu yidhahan wax ku asallo ee uu yidhi kaba caseeye goonni ula baxay uu yidhi kabahan ku qurxinno ee uu yidhi daruur baa tan la yihahdaa ee kabihii uu daruuray ee uu soo qaaday bisha madiishayda la yidhaahdo la yidhahdo mudac madiil geesna waa ka mudac geesna waa ka madiil mudac madiil baa la yihahdaa kabuhu markaas waxaya erayo kaleynu marka kala hadhnay jaangooyn iyaynu ka keenno iyagaa keensaday hebelow iigu jaangoo kabta iigu jaangoo waa sargooyo waa jaangooyo kulli iyagay ka yimaadeen afafaynu hadda la soo baxan waa afaf riyay oo curada ah oo iyagu ay yimaadeen haa soo garmayse tolniyo cashan jaan- ku jaangoo kabtaa taa igu jaangoo taa i- igu sargo ee qorshaynta waa kabta qorshaheedii tolniinka sidii loo toliyey waxaasoo dhan ba iyagay ka yimaadeen marka anigu waxaan qabaa soomaalidu calashan waad aragteen oo calashan qorshahaas aad arkaysa ee waddo waa yada qorsha waa jaangooyn
abalaani ha waa planning ha ha marka cashan jaan maxaad marka la yidhahdo asalkii waa jaan qura waa kow jaantii qurahayd markii la yidhahdo jaan ereyga quree soo gala waxa weeye roobku markuu do-o yaa la yidhahdaa halkaa jaan baa ku daaday taasaa soo gasha waa kow mid kaloo soo gashaa ma jirto jaamihii marka maxay noqdeen kabihii waxay noqdeen qaar waa faygamuur qaar waxaa weeye cagbacag qaar waxaa weeye ee, isasaar qaar waxaa weeye faydheer qaar waxaa weeye hadil maayo kabaha balballaaran oo haweenku qaataan oo afka ka soo godan dabadana aad moodo wadnaha oo aad u ballaaran oo waatuu yidhi ninkii geeraarayay gabadhaa caladun weyn iyo waqfiyaal isku dhaadad oo dhududey lagu doon dhegteedii maqashay oo meel dharaarin dusheeda kaba weyn dhufanaysaa u dhalaamad wanaagsan caasha markay kabaha jig jig jig halkaa kaga siiso caashaan kabahaasaa keenaya haddii ayaan iyagu jirin waaba wadcag caddaan lahayn gebigeenuba samaynaan garanayna oo maxaynu aynu u garan weyne waynu caqligii waa ka garanay laakiin waa ka faanayna maadaa kaba tulaya soo garan maysta maadaa kaba tulaya maxaa kaba tulo lagu odhan doonaa maxay caydoo koontay marka warshadayntii soomaaliyeed baa waxaad moodaa iyagii inay madaxna horena ugu haayeen haatanna u yihiin intaasaan kaga baxay waana mahadsantahay cali sigaabale siaan usoo wadaa run ahaan waxaad moodaa in mawduucan si fiican looga hadlay tadawurka mujtamaca marka uu soo socdo soo socdo soo socday waxaad moodaa inaanu maanta ka hadlayno taqsiim ulcamal qaybsanka camalka shaqada ayaanta baan ka hadlaynay division of labor takhasus ama qaybsanka shaqada oo oo specialist loo yaqaano markaanu ka hadlayno waxaad moodaa qolada farsamo yaqaanka in ay kaalin weyn mar kastaaba mujtamaca horumarintiisa ay ka soo qaadan jireen loolanna ka dhaxeeyay ayaga iyo kooxaha kaleetee bulshada kala sarraynu ay jirtay magacyada tan waxay ula baxeen amba ay ula baxeen muxuu ahaaye warka gooniya waa dad isku dabaqada oo isku dana marka waxay qasab ay noqotay inay waxay sirtooda ku qarsadaan inay samaystaan saas awgeed ayaa waxaa loo baahan yahay sirta ku jirta in bal dib loo eego maxay ula baxsadeen gabdhahooda lama is- ma guursan karaan xoola ma leh farsamo waa leeyihiin waa laga kibraa sabab looga kibraaya oo macno laho macquulhuna ma jiro marka loolan baa jiray loolankaasi weli waa taagan erayadii hadda waxaa ka mid ahay soomaali eh, sigis soomaali sigis waxaa ka waxaa- macnihiis haddii s- lixaad waxaa weeye inay yihiin soomaali maqan gartooda maqan tahay xuquuqdooda oo maqan tahay aan loona garaabaya inay yihiin ay isu haystaan haddaba bal si fiican in loo macaansado oo loo taxliil loo helo oon indhaha laga qabsan oon laga warwareegsan waa lagama maarmaan bal haddii een, saaxiibkay aan u dh- aan u dhiibo so uu taxliil u same- ee, ugu sameeya arrimahaas axmed nuur kusoo dhowow
marka horee waad mahadsan tahay horta warkii kama tegin waxaan oran lahaa waxaad moodaa in adigu cariyow sheegtay maxaa jira meeshii iyo goldoladii ii muganaysay waxay ahayd meeshaas inaan ka doodo Eh, marka horeye horta anigu hadalkay waxaan eh, kusii ku bilaabanayaa anoo odayaasha hadalkooda sii tixraacaya Eh, waxaa eh, ninkan kaba tolaha ah iyo kabaha uu tolaba muhiimadda ay leeyihiin iyo qiimaha ay u leeyihiin bulshada u leeyihiin ama qofkaba u leeyihiin ama ay u leeyihiin beeshaba u leeyihiin horta mid lasoo koobi karo male kow waxaa jira marka ugu horeeya marka ugu horeeya eh, waxayna tusaya marka maahmaahaha soomaaliyeed baynu kasoo qaadanayna waxaa la yidhi haddaad wax kula taliyo weydo maahmaaha ayaa lala tashadaa baa la yidhi wax kula taliyo haddaad weydo maahmaha lala tashadaa Eh, waxaa jirta halakan maahmaaha ah oo sheegaysa aan ku hayaa eh, waxaa la yidhi habar dugaag baa shirtay markay shireen bay waxay goosteen inay kaba toshaan marka sheekadu waa sheeko caruureed Eh, markay shireen ayaa la qaybsaday waa la qaybsaday kabihii baa la qaybsaday sarti baa la qaybsaday kabatolayaashii baa loo yeeray alaabtii oo dhan baa lasoo ururiyey warkii laysu yimi ayaa bee waxaa loo qaybsaday qolo qolo loo qaybsaday libaaxa waxbaa la siiyey daguucooyinka waxbaa la siiyey daayeerka waxbaa la siiyey wax walba waxbaa la siiyey waraabaa wax la siiyey marka waraabe dhowr waraabe wixii la siiyey ayaa waraabihi misna sii qaybsamay oo wuxuu noqday odayaal buu yeeshay caruur buu yeeshay oo wuxuu yeeshay wiilal buu yeeshay wax walba uu yeeshay marka waxa la yidhi sartii baa ku fillaan weyday marka markii horeeto oo sarta la siiyey waxa la yidhi waraabe wuxuu yidhi waxay isugu tageen waraabe eh, in habartuga habar dugaag loo tolo kabo habar dugaag baa loo sheegay waxa la yidhi habar dugaagey ha lagu bushaareeya la yidhi habar dugaag aan ku bushaarayno in kaba loo tolay markaas habar dugaag loo tegey habar waraabe waa loo tegey wale habar waraaboy sayteen "Hii." saalayeen kabaa laguu tolaya kabo ayaa laguu tolaya waxay tiri alxamdu lilah alxamdu lilah haddii kaba lay tolaayo way aamuse wax kale- wax kale kuma darin ayaan markii la joogaa dib loogu noqday waa la yidhi habar duwaagey habar waraaboy habar waraaboy kabihii dadkii way ka yaraadeenoo haddii la isfiirfiirshay wax ku dhaamaho adiga waa la waayayo haddee kabihii eh, sarti baa yaraatayoo adiga kaba laguma tolin rabi caalamiin bay tiri waxaa la yidhi habar waraaboy maxaad marka hore u tiri Eh, markii la yidhi kabaa lagu tolayaa alxamdu lilah maxaad u tiri markii kaba la waayena maxaad u tiri rabbilcaalamiin waxay tiri haddii dheera- dheerayntaydii iyo sidaan u ordi jiray orodkaygii dheeraa iyo sidaan u ordi jiray haddii kaba la igu daro waa de waa alxamdulilah bay tiri haddii hadda lai waayo kabana hadda aniga waxba igaga baaqan maayaan bay tiri oo orodkaygiisaan u ordi jiray waa loogaayo hadda wax iga baaqan maayaan bay tiri marka kabuhu imburtada ay leeyihiin xataa ka waraabaa loo tolay soomaalidu yani qiimaha inay waraabaha waxu saayidinayso oo dugaaga waxu saayidinayso ayay u muujinayaan waxay kaloo kabuhu inay qiimo leeyihiin oo ninka tolaana uu qiimo leeyahay dee haddee kabuhu qiimo leeyihiin ninka tolaana waa nin loo baahan yahay qiimuu leeyahay waxaa ka mid a maamaha waxay ninkaad kaba ka tolanayso kabihiisa la dayaa kabahiisa ninkaad daba ka- kaba ka tolanayso horta kabihiisa eeg hadduu isagu kaba xun yahay oo kaba kaba kuma toli karo macnaha qiimaha ay leeyihin horta ba ninkaad kaba ka tolanayso horta isaga kabihiisa eeg bari hadduu kaba xun yahay dee u tegi marka halkaa waxaad ka arkaysaa qiimaha ay ku fadhiyaanin iyo waxay ku fadhiyaaniin iyo kabuhu waxay yihiin Eh, waxaa jira oo daahir aqbarshaday wuxuu yidhi maanyo waxay leeyihiin heeso waxay leeyihiin warar waxay leeyihiin magacyo waxay leeyihiin wa- eh, qaab farsamo waxay leeyihiin habay isu afgartaan waxay leeyihiin xeer waxaasba waa leeyihiin waxaasoo dhan waa laga hadlay anugu ka hadli maayo waxaana yiirayaan in la yidhaahdo eh, eh, daahir faqarshe oo wuxuu sheegay waxay leeyihiin hees u gaar ah oo ay ku doontaan ugaarta goortay ugaaranayaan ay ku ugaartaan oo ay markay ugaarta caawa beriyo kale doonayaan inay caawa ku heesaan oo ay ku mala awaaliyaan oo waxay kusoo diri doonaan ay ku fiiriyaan sidii daahir af qarshe uu sheegay ayaan aniguna ku aysanay waxaan keliya uu kusii darayaa eh, waxaa jira heeskaas in uu asligiis uu markii dambeeto u- u- uu sii noqday oo heeskii furuuco badan yeeshay oo sayilcida cayaartan la yihahdo isaga heeskaas ay ka timi oo mingiska ca- cayaartan la yihahdo isaga ay ka timi markii la aanu daraasaynay oo weliba khaasan aanu tibba aanu baaray radmihiisii iyo codkiisii markii aanu baaray heeskii ay ku maanyoon jireen wuxuuba noqday mingiska waxa ka mingisku tumayaani waa heeskoodii radmihiis waxaan sayircigu inoo tusayaanina waa ma- ay ku maanyoon jireen iyagu maanyadu waxa waaye horta eregaan maanyadahay wuxuu yidhahdaa waxa waa faalin wa- dhinac baa laga yidhahdaa oo ma- waa lagu faalinaya waxaa kaloo la yidhahdaa waa lagu maanyayaa maanyoodaayoo marka iyagu ma- waxay gelayaan badda badda badday ka- baddana waa ka ugaaran jireen marka badday goortay aadayaaniin oo gurigooda iyo geedkooda ay doonayaaniin bay badday kaga soo ugaarsan jireenoo waa marka badda loo heeso say baddu u keento khayraad badan u keento oo baddaaba loo heesayaaba baddaa loo heesayaa marka waana cod xumahaya bal haddaan ku heeso magaalada la yidhahdo xaafuun oo soomaalida lagu tiriyo manbac inay rugwaa u ahaan jirtay in muddo ahaan jirtay ama caasimad u ahaan jirtay ama bilaadel bonti ba bilaadel abonti uu ka yimi laleeyahay ayaa cayaartaas iyo heesahaas caan ku ah hadda way ka baaba'aysaa maxaa jira dadkii waa ka dhalan guuray dadkii waa ka guuray meesha laakiin heesihii wixii way yaaliin oo odayaasha hore way kuu sheegayaan oo markay qaadaan raggii loo qaadi jiray way ooyaan waxaa ka mid ah ismaadax maarayey ismaadax maarayey ismaadax maarayey ismaadax maarayey allah sidii maas caruura cariyeeney ismaadax maarayey ismaadax maarayey allah sidii maas caruura cari waxay tirinayaan caynkaas oo kaleeto waxay ku leeyihiin allayey badoy arayey badoy hoy badoy biya nool balama yicibey alla badoy biya nool balama yicib gabar buu waaninayaa wuxuu leeyahay gabar yahay war hoy nin walba lalama hadlo oo nin walba lalama sheekaysto oo nin walba wa- wa- warkaaga ha u furin oo nin walba ha guursan oo nin walba isaguna ruuxiisu dadka balsu ugu diraayo fiiri nima rag kale ugu diraya waxa ay yidhahdaan in- waxay yidhahdaan allah sanuun bey nagu ursheeney sanuun bey nagu ursheeney allah sadqay nagu qawraceeney sadqay nagu qawraceeney maxay markii dambe noqotay sanuun bey nagu ursheeney sadqay nagu qawraceeney sanuun bey nagu ursheeney sadqay nagu qawraceeney haddaad doonaa maraysoy majabajaawe sida mingiski fiiri sayircigi fiiri sayircigana fiiri adeerow gabadha daayey dad bay geeli sitaayey dad baan guuyo u maqnayne dad bay geeli fiir waa heeskoodii waa alaabtoodii waa maanyadoodii waa lasii horumariyey raqayaa loo sameeyey addaan baa loo sameeyey iyago waliba way jiibsanayaanino way jiibinayaano way ka xaladinayaano say ugu xaladinayaanin aye beledda waa iyada waa barabbiyo beleddaas waa iyada beledda waxaa kaloo cayaar batar la yidhahdo oo hadda baaba'day oo aan lagu heesi karin oo ayna iyo boor abeelooba heeb allah abeelooba afaf aynaan ku aynaan oqoon waxaasoo dhan waa afafkoodii xataa mingiska kan haddaynu usii fiirsanno waxaa waaye waa af iyago ku heesi jireen haddaba haddaan usii fiirsanno oo aynu sii baarbaarro oo aynu dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa ilbaxnimo dhuntay oo inaka hallowday oo hore bay iyagu ka joogaan waxaadna arkaysaa dadkanu dad inay naga ilbaxsan yihiin waxaad ka garanaysaa ku dheganaanshaha markhaanti waxa waa ku dheganaanshaha ay farsamadooda ku dhegan yihiin ku dheganaanshaha ay faal falaadkooda ku dhegan yihiin ku adkaysashada ay ku adkaysteen inay farsamadooda kasii shaqeeyaan ay ha lagu caayo ha lagu xaqiro gabdhahooda ha laga guursan diido wax kasta oo la sameeyo way ku adag yihiin waayo waxay arkayaan inay ka horeeyaan dadka kangeerjiraha ah inay ka horeeyaanin waxaad ka garanaysaa halkaas ayaad ka arkaysaa aniga waxyaabihii aad ii dhibay axmed nuur ahaana weeye tan iyo sideed iyo kontonkii sideed iyo lixdankii waan ka shaqaynayey waan daba socday waxyaaba badanna waan ka qoray waxyaaba badanna waan raadraadiyey waan raacraacay aad iyo aad baan u tatabuc badan ugu sameeyey waxaan tegey hiiraan baan tegey waxaan tegey shabeellooda hoosaan tegey bari waan ku dhashay mudug baan tegey waxaan tegey waqooyi baan tegey waxaasoo dhan waa wada baaray baaritaankayga wuxuu i tusay inay ilbaxnimo meeshaas ku dhunsanta heesahooduna ay naga horreeyaan fa masalan aan ka soo qaadno heeska mingiska su- heeska mingiska agagas masalan agagas agagas bal aan tirinna midhaha eega agaagaas yaa agaagaas yaa agaagaas agaagaas yaa xabiibusti yoose maasi waraaq agaagaas ya agaagaas yaa agaagaas alla agaagaas ya xabiibusti yoose maasi waraaq waa maanyaysigi bal eeg haddaba aan macnayno haddaba bal agaagaasoo waan u fiirsano agaagaas muxuu yahay agaagaas ridii waxartay ku awareegaysaa weeye waa agaagaas haddaynu u fiirsano kulli soomaal noqon doonaan u fiirsa ereyadaas laakiin markaynu dhegta ka maqallo afjiniyood baynu moodaynaa ko agagas waxaynu nidhi waxaynu ku sheegnay waa waxarti ridii waxarti bay ku agoreegaysaa agagas xabiib busti xabiib waan garanaya waa iska af carbeed busti waa bus waa habaas waxay qabaaniin arwaax inay soo degayso jiniyo imanayaanin jiniyadu markay soo degayaanin si dad iska soo dhigayaanin laakiin markay dadka u imanayaanin boor isku qariyaan bus isku qariyaan habaa isku qariyaanin ayay u arkayaan xabiib busti yoos erega yoos kale waa xoog markii wax weyn la jiiday baa yoos yoos yoos dad boqol laba boqol oo qof markay wax jiidayaan ayaa waxa la yidhahdaa yoos yoos yoos xoog xoog xoog xoog xoog wey macnaa erega yoosku waa xoog oo doonyaha iyo marka la jiidaya ad ka arkaysaa yoos yoos he yoos he yoos he yoos macnaa markii laba boqol saddex boqol oo qof waxay qabteen wax shan boqol oo qof lix boqol oo qof jiidayaan ayaa waxa yoos la yidhahdaa wax kale lama oran karo marka erega yoos kale waa erey weyn oo adag yoos yoose maal yoose maalza maalza marka maalzaagu waxa waaye waxa waaye malza malza waxa waaye eh, malzar malzar saarku waa waa waa waa bershian af bershian weeye wuxuu ka yimid saarki waa waxa boqor melik man melik saar yoose malza yoose malza za saarku inaga ruuxiina waa kor saar waa wax sarreeya waa boqor erega saarka ruuxiisa kor saar sar anaa sarreeya sarreyntu ruuxeedu kor waaye waa boqor u fiirsa waa wax sarreeya malza saar lugeed eh, yoose malza sii warraq sii waraaq ereyga markaynu u fiirsano ereygaas oo iyaga ka yimi afkaas waa afkoodii sii waraaq markaynu nidhi sii waraaq bal horta waraaqaan isla garanno Ah, hebel waa waraaqaayey oo macnaa jiradii baa ku raagay oo wuu dhiman waayey oo waa ku daahay oo mudduu joogay oo waxaasuu noqday marka markaynu ga- heesahaas iyo gabayadaas aynu u fiirsanno waxa aynu arkayno waxa ayna tusinaysaa su-aashii cali anigoo dam- eh, iska- ka jawaabaya waxa waaye waxaynu tusinay ilbaxnimo hore oo dhuntay oo farsamadaas iyo heesahaas inoo ka hareen oo aad iyo aad aad moodo inay inaka dhunto oo ilbaxnimadii boontiyiintii horeeto inay iyagu hayaan oo ku dhegan yihiin middaa ilbaxnimadii eh, laga sheegi jiray soomaaliya eh, taarikhuu sheegayaan in markaynu taarikhda masar dhexdeeda ka helayno taarikhda eh, aynu ka helayno shiinaha aynu ka helayno taarikhda bershiya aynu ka helayno as- eh, raadadkii taariikhyada hore ilbaxnimooyinka hore mar- waxyaa taariikhaas aynu ka helayno waxaynu ku arkaynaa halkaas inay raad ku leedahay ilbaxnimadaa dhuntay oo boontiyiintii dad ka haray dadka kanu ay yihiin ilbaxnimadii inay hayaan afkan ay iyagu leeyihiin afka kan iyo dhaqankan iyo caadooyinka aynu ku hadlayno oo la dhaqaajin waayey afkaas wax kastay soo hadadeen afkaas afkii adduunka ugu weynaa soo hadaday waxaa soo hadaday ama ku soo duulay af carbeedka waa afka adduunka ugu weyn haddii loo eego af afka adduunka yani dhismaha yani si u dhisan yahay suugaantiisa Eh, misna ninka af carbeedka ku hadlaa ku gabya waxaa loo aaminsanaa inuu yahay muxuu yahay inuuba yahayba eh, afkii nebiga afkii ilaahay inuu yahay afkaasu afkuu ku soo duulay oo eh, laba- eh, tan iyo qarnigii sideedaad ku dhex jiray afar iyo toban qarni ku dhex jiray oo afka wax lagu qoro isagu u ahaa oo afka ilaah lagu caabudo afka u ahaa oo afka uu bedeli waaye wax ka bedeli waaye oo la tartamay oo wadaadadii ku khasbay inay ku tarjumaaniin af soomaali ku tarjumaan oo alif la korobay alif la hoos rabay alif laa goday Ban- ban baa alif oo laba korban bin baa laba hoos raban bin baa laba godan ay ku khasbeen nimanka ku khasbay lagu khasbay afkaas wuxuu ka yimi afkii boontiinta weeye afkaana waxaa wada nimankaa farsamada leh farsamadaasna way ku dhegan yihiin nimanka aan farsamada lahayn waa geed- waa waa geediirta waa xoola dhaqatada waa reer guuraaga waa dadka aan waxba raadka lahayn waa dadkeena kana dhuqdhuqlayaasha waa dadkaan caayaya oo arkay dadkaan ku dhegan waxooda waa dadkaan la diriraya maxaa yeelay waana haddii dhinac laga eego waana waa jid reer baadiyo inay la diriraan waa jid mis jid ku jira wey meesha maxay ula dirirayaan waxay ula dirirayaanin macnaha baadiyaha waa nolol adag waa nolol aan waxba la aqoon waa nolol iska dabiiciya waa nolol damaysa aad iyo aad nolol damaysa waaye laakiin ninka kan haddii cad- dadkiisa uu ka ilbaxo oo gabdhihii ka raacaan oo wiilasha ka raacaan oo farsamaadkan la barto haddee geeri baa laga tagaya arigi haddee xo- dhaqankooda dhaqankii baadiyi waa baaba'aya haddii xoolo dhaqashadii waa baaba'aya maamahaysi waa baaba'aya dhaqankiisi waa baaba'aya inuu la diriro jid buu leeyahay reer baadiyu marka ninka kan waa nin ka horeeya waa nin isaga iyo beeraleyda in la diriro ninka guryaha dhisan lala diriro ninka badda ka shaqaysta lala diriro ninka waxaa hore in lala diriro meesha way ku jiraanin oo ninkaas inuu la diriro dabeecaddaa baa baraysaba dantaa bartay inuu la diriro reer baadiyo sababtoo reer baadiyuhu mahmahooda da- ka ark- waynu ka arkaynaa intii dhimatay iyo inta nool ayaa maa badan mahmahada bal eeg bal macnaheeda eeg waxayna yidhaahdeen intii dhimatay ayaa badan haddii reer magaalo lagu dado xataa reer magaali bay dad dhinta u arkayaan macnaha dadkooda ay ku ceshanayaan oo reer magaala magaalada ka ceshanayaan saasoo kaleetana farsamada ninkaan in midgaan la dhaho in xumaan lagu dhaho waa ka ereyga midgaanka marka anigu waan kasoo horjeeda ereyga midgaanka waxaan u arkayaa midgan inuu ka yimi asligiisa midgan geesinimo inuu ka yimi maa cayba maaha faqbiraali xoogaa waa ka horje- waa ka- waa- waa kaa horimi ereygaa markii la baaray la fiirsho waxa waaye mid mid u gan mid mid u gan macnaha meel buu gelayaa markaasaa qoladan ajiga hay soo gelayaani waxay rabaan inay ugaarsadaan ama addoonsadaani ama xoola dhaqatadu markaasuu hal hal u gamaya nag nag nag ama ugaartu mid mid u ganaya ama dadku mid mid u ganaya ama waa ninkaa geesiga oo kha- oo magaciiska magac kalaa u raaca midgan midgan midgan muxuu yahay midgo midgo asligiisa waa midgan aragu mid gan waay mid mid u gan wayo mid mid u lay oo dhamay weeye mid kala u raaca hargaanti way la baxeen oo xa- dhulka wax laga yidhaha hargaanti hargaanti waa geesi waa nin khatara mid kala lagu oo magac u raacay ma dhibaan baa la yidhi markii la fasiro ereyga la yidhaha bilaad albonti waxaa la yidhaha bilaad bonti waxaa la yidhahdaa mm, wa- bo- eh, waxaa la yidhahdaa eh, wuxuu isaga yimaa la yimaadaa wuxuu isaga yimaadaa eh, wonti eh, wuxuu isaga yimaadaa baa la yidhahdaa bonti bowanti bowanti bowanti sug bowanti ereyga la yidhahdo buu isaga yimaa la yidhahdaa bilaad bilaad albonti bida la yidhahdaa bowanti bo waa dhul wanti waa nabadgelyo hadda iyaga nabadgelya waxa la yidhahdaa ma dhibaan ma dhibe xaggee iyago wax dhiba lagu arkay hadda iyago waa jawn lagu soo doonay dad ku dul lagu arkay xaggee ha maya maya maya ma- ma- wuxuu dhan waa wada jiraan meel kaluu jiraa ereygii wixii way isu soo is urursanayaan xaggay ka soo ururayaan xagga markaynu u fiirsanno oo si cilmi ahaaneed u eegno oo nadariya waaqiciya ku eegno waxaynu arkaynaa nimankaanu inay yihiin nimanka ilbaxnimada iyo afka iyo dhaqanka iyo caadooyinkeenna iyo sidii fiqi buraal sheegay anigu waxaan ku ayidayaa inay yihiin warshadaynta soomaaliyeed farsamada soomaaliyeed ilbaxnimadii hore oo soomaaliyeed af soomaaliga dhaqankoo dhan nimanka uu ka yimiba inuu yahay iyaga
cali erey yar baan ku darsanaya iga raallehow waa midh qura anigoo ayida ayaa intaas uu axmed yidhi waxaa la yidhi wixii aan asal lahayn lama socodsiin karo intayan dhakhtarradu inoo imanin oo ama qalliin ama medijiino ama hadilad maya dawo kale wixii wax inoo daweyn jiray yay ahaayeen iyagay ahaayeen waxaad eegtaa naagaha dhali waada waxaa la yidhahda hala qoorhagooyo yaa qoorhagoyn jiray iyaga yaa soo xaadhi jiray iyaga yaa u uumin jiray iyaga yaa huurin jiray oo toddoba beri meel ku xidhayn jiray yaa iyaga markay intaas oo dhan ka soo qabato naagtu waa ribi jirtay haatanna way socotaa wayna jirtaa naagaha waxaa lagu sameeyaana markiiba waa riman bahalka la yihahdo baabasiirka la qalo waa cusbada caruurta sow lama cusbeeyo sow lama xoqo xoqo baa hayaa la yidhahdaa geeday u soo goyn jireen geedihii baa la marin jiray markaasaa la isku shiili jiray iyagii baa lagu waxeeyaa iyagaa sancayn jiray waxaa la yihahda waxaa jirta ilmaha hanaa haya hano hano waxaa la yihahda cudur la yihahdo intay qaadaan bay gubi jireen ama geed intay soo gooyaan oo kariyaan oo dheri ku huuriyaan ayaa ilmahaasu bogsan jiray dhakhtarradiina xaggaasay kaga soo jeedaan sancadiina saasay ugu horreeyaan waxaan anigu qabaa ilbaxnimada soomaaliyeed ay sheegato waa tii ugu horraysay haatana jirta waxa la hayana iyagaa laga dhaxlay
haho haddii een, sa